ardayda awlaada agoonta ee walka dhigadaasa madarasada shaafi ee degmada ceelbarda hiyaa deeqaabeese ee la gadoonsiiya hansaytionaska jaranga kuri iyo gabdha walibana deeqdun beesadaas daqaysadaya walaalaha muxsiniinga walibana biyey sheekhe maxamuud oo ee wakiilka deeqdunga owlaadun agoonta ee walkabaradaasa madarasada shaafi islamarkaan iyo weliba yu-iyana haanoo aan baahan in la garaab istaaga siyo wadan walbarashadio walibana inta badana taageero ku helayana dad muxsiniina oo kashal noolana dalka iyo binaanshaya sheekh maxamuud oo ee wakiilka deeqdunga faahfaahinku biya deeqdu wareejiya intay ku koobanta usoonang mahadnagiya dadkii halabahi walibana sidoo kale uuse ka baaqay in la garab istaaga owlaada agoonta ee walkabaradaasa madarasada shaafi ee degmada ciilberda in aan caruurta agoon tahay aan ugu qaybinay lacag ka timid dad muxsiniin ah lacagtaasoo dhan laba kun iyo lix boqol oo dollar falilaahi alxamdu washukru dhowaanahan dambe agoonta deegaanku aad bay u korortay sababtoo ah barakacyaal baa jira tirsigii meeshii sanadkii hore tirkoobkii aan samayna uu noo ahaa sagaashan cunub maanta waxay noqdeen caruurta agoon tahayd boqol iyo toban cunub bay noqdeen boqol iyo toban qoys dadka agoonta ee deegaanka ka jira ayadoo weliba xilli inkaaran lagu jiro ooy dadku iska yar abaaraysan yihiin waxaan halkan uga mahad celinayaa muxsiniinta mar walbaba la daala dhacaya agoonta xaaladahooda xeel gaar ahaan xilliyada ciid oo kale guud ahaanna ka warqaba dugsiga ay taantee shaafici ee degmada ceel berde oo daarahan aan hadda dhex joogna dhisay barhkood dhulalka ay bixiyeen barhkood qoysas ay barooyin iyo guryo u sameeyeen dhammaantoodba waan u mahad celinaynaa waxaan joognaa hadda qolkii wiilasha qolkii gabdhahana dhankaa kale ayuu naga jiraa marka falilaahi alxamdu washukru aada iyo aad baan halkan oga mahad celinayaa guud ahaantood muxsiniinta gaar ahaan muxsinkan magaciisu uu saaran yahay sabuuradda waa naasir maxamed cabduljawaad walaalkeen muslima si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa lacag saddex boqol oo dollar oo asagu noo soo diray waalidkiibuuna oola baxay aabihii hooyadii halkanaan oga ducaynayna ilaahay sadaqadiisa adduun iyo aakharaba ha ku anfaco waa nin muxsina mar walbana dadka idin ka warqaba ka mid ah oo walaala aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa walaalkeen naasir maxamed cabduljawaad halkan aanu ka salaamayna insha allahu tacaala waxaan leenahay dad iyo dunyaba allah ha ku barakeeyo adduun iyo aakharana allah ha ku barakeeyo maalkaadana mid ku anfaca adduun iyo aakharaba allah ha ka dhigo marka insha allahu tacaala lacagtii qaybinteedii waa inoo gabagabowday biidni illaahi tabaaraka wa tacaala marka wix hadda ka dambeeyana lacagaha dadka aan waalidkoodu la soconin waxaa la rabaa inay xifistaan way ka bakanin insha allahu tacaala daata lacagaad haysataan